alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati اlwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'in raxmatika ya arxama araaximiin dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo kowaad min suurati اlxashr qaala allahu tacaala alam tara ila aladiina naafaquu yaquuluuna liikhwaanihim aladiina kafaruu min ahli اlkitaabi lain ukhrijtum lanakhrujanna macakum walaa nudiicu fiikum axada abada ila aakhiri ilaayaat alam tara ma waadan u jeedin oo arkaynin ila aladiina kuwa naafaquu munaafaqoobay kuwaas mayaadan la yaabayn oo waxa ay daahirinayaan iyo waxa iskhilaafsan waxa ay qarsanayaan ee uurka ugu jira waa munaafiqiin kuwaas ma waadan la yaabayn oo u jeedin yaquuluuna xaalay odhanayaan waxay dhahayaan liikhwaanihim walaalahood aladiina walaalahaasoo kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaabi ah kuwa ahlu kitaabka ah ee kufaarta ah ee iyaga walaalahood ah waa kuwe waa yahuuddii reer bani qurayda iyo yahuuddii reer bani nadiir oo ka gaaloobay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladiisa iyagana kuwaas bay walaalo la yihiinoo walaalnimada waxaa weeyaan xagga gaalnimaday walaal ku yihiin waxay odhanayaan yaquuluuna waxay odhanayaan liikhwaanihim aladiina ikhwaankaasoo kafaruu gaaloobay oo min ahlilkitaab walaalahaas lain ukhrijtum haddii la idin saaro nimankiinaas yahuuddaado magaalada madiina haddii laydinka saaro lanakhrujanna baxneen oo baxneen macakum miciinaan baxaynaa idinka hari mayno aayaddu waxay ku soo degtay baa layidhi nin la dhihi jiray cabdullaahi bnu ubay binu saluul ayaa la dhihi jiray iyo qolo munaafiqiin oo maciise ahaa nimankaa reer bani nadiir bay waxay ku dhaheen ha dhaqaaqinina difaaciinna ku jira xisniyadiinna ha ka teginnina miciinnaannaha hadalkaasay ku dhaheen walaa nudiicu adiici maynabay dheheen fiikum dhexdiinna axadan axad abadaa weligeed cidna xaalkiinna ku adeeci mayno weligannaba waxay ka dhigan tahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam amarka uu amrayo in laydinla dagaalamo ka yeeli mayno cidna waxa weeye amarkeed inta qaadanno idinla dagaalami mayno cid aan ka ogolaanayno in garabkiinna laga baxoo laydin dulleeyo aan ka yeelaynaa ma jidho wain quutiltum waxay kaloo dhaheen haddii laydinla dagaalamana lanansurannakum idiin nusrayneen idiin hiilineen idiin kaalmayneen oo idiin kaalmayneen wallaahu ilaahayna hadda yashhadu waa mid og innahum iyagu lakaadibuun saasay dhahayaan walxal allaahu yashhadu innahum iyagu lakaadibuuna ilaahay wuxuu markhaanti ka yaho og yahay inay beenaalayaal yihiin hadalka ay sheegayaan iyo ballanqaadka ay ballan qaadayaan midna oofin mayaan ilaahay wuxuu yidhi inay beenaalayaal yihiin baa la caddaynayaayo ilaahay wuxuu yidhi lain ukhrijuu haddii la saaro yahuudda laa yakhrujuuna kuwaan munaafiqiinta ma baxayaan macahum yahuud maceed soo ma dhihin haddii laydin saaro waa idin raacaynaa haddii la saaro ilahay wuxuu yidhi ma raacayaan waana arrinaan weli la gaarin markaasaa qur-aankaana soo degay calayhi salaatu slam nebigaa lagu soo dejiyey nebigaa sii sheegay markaas ilaahay wuxuu yidhi haddii la saaro macooda ma raacayaanoo ma baxayaan munaafiqiintu ma raacayaan yahuudda wala in quutiluu haddii lala dagaalamana haddii lala dagaalamana yahuudda laa yansuruunahum u nusrayn mayaan oo gacan siin mayaan arrintaasi wuxuu yidhi qurdubigu daliil calىa صixaةi nubuwati muxamadi salى اllahu عalayh wasalam nebiga nebinimadiis bayba deliil u tahay maxaa yeelay arrin kayba oo aan weli dhicin baa laga sii warramay deedna awal ku weer waxay ku dhaarteen haddii laydin saaro waa idin raacaynaa haddii laydinla dagaalamana waa gacan baan idin siinaynaa waxaana la sii ilaahay sheegay inaysan labadaa midna yeelayn hadhow marka arrintii timidna lamana bixin dagaalkiina lama soo gelin oo gacan maysan siinin walaa in nasaruuhum baa ilaahay yidhi hadday u kaalmeeyaan kaba soo qaad weeye uba kaalmayn mayaane walaa in nasaruu hadday munaafiqiintu u nusreeyaan hum yahuuddaas layuwallunna jeediyeen oo jeediyeen aladbaara dhabarrada duurtay jeedinayaan uma dabadeedna laa yunsaruuna loo nusrayn maayo marka waxaa la yidhi uba kaalmayn mayaan walain qutuluu laa yansuruunahum baaba la soo yiri tani waxaa weeyaan walain nasaruuhumta waxa weeye maba u kaalmaynayaane haddayba dhici lahayd kaba soo qaado inay u nusreeyaanna waxma tareene way carari lahaayeen oo dhabarkii jeedin lahayen sidii baana dhacday umay kaalmayn ma raacin lama bixin sidaas baa dhacday marka walain nasaruuhumta waa calaa sabiili اlfardi waالtaqdiir haddiiba laga soo qaado weeye inay u nusraynayaan ilaahay wuxuu yidhi la antum idinka mu'miniinay la antum idinku mu'miniinay idinka ashaddu darnaan badan rahbatan xagga cabsida cabsida idinkaa darnaansho badan fii suduurihim laabahooda dhexdooda cabsida ah min allaahi ilaahay idinkaa kaga darnaan badan cabsida idinka idinka qabaan baa waxay ka darnaan badan tahay xagga rabbi tii ahaan lahayd la antum idinka muuminiina yaa macshar almuslimiin ashaddu darnaan badan rahbatan rahbadu waa khawfan wa khashyatan cabsida iyo welwelka munaafiqiinta qalbiyaashooda fii suduurihim laabahooda dhexdooda idinkaa kaga darnaansho badan min allaahi ilaahay meeshay alla ka yaabi lahaayeen oo ka baqi lahaayeen idinka unbay idinka baqayaan daalika arrinkaasna biannahum bisababi annahum buu ahaaday bisababi annahum iyaga qowmun qolaa qoladaasoo laa yafqahuuna waxba aan fahmaynin waxba garan mayaan cadamada ilaahay garan mayaan ma ilaahay ka yaabaan cabsidiisa dhabta ah taasaa la rabay inay la yimaadaan waxaa kaloo hadda laynoo sheegayaa nimankaa yahuudda la yidhaahdo iyo kuwa munaafiqiinta la labaduba inay yihiin jubanaa kuwa fulaye ah oo macnaha welwel iyo welbahaar badan oo muslimiinta inay la dagaalamaan aan kari karin ilaa inay dhufayse ku jiraan mooyaane ilaahay wuxuu yidhi laa yuqaatiluunakum idinla dagaalami mayaan kuwaas yahuuddaas iyo munaafiqiintaah idinka idinla dagaalami mayaan laa yuqaatiluunakum jamiican ilaa fii quran muxashanatin iyagoo ahaaday mooyaane ilaa xaaladda ay ku jiraan oo ay ku sugan yihiin fii quran muxasana qaryado iyo tuulooyin muxasanaah oo dhufayse leh oo qalcada leh oo xisniyaal leh saa mooyaane marka xaalkoodu waa sidaa weeyaan laantum waxaan leeyahay laa yuqaatiluunakum idinla dagaalami mayaan jamiican xaaliyihiin jamiican mujtamiciina muttafiqiina iyagoo ah iyagoo urursanoo midaysan hal meelo isku soo raacayaan ma jidho ilaa fii quran muxasana mooyaane qaryado la xisniyeeyey oo la sugay oo khandaqyo iyo tarajayo iyo suur iyo waxyaalahaas loo sameeyey inay ku sugan yihiin mooyaane aw amase min waraa'i judurin ama jidaarin judur iyo derbiyaal gadaalkooda mooyaane derbiyaal gadaashood iyagoo jooga inay idinla dagaalamaan mooyaane bannaanka isma keeni karaan derbiga inay ku gabadaan mooyaane ilaahay wuxuu yidhi ba'suhum iyaga ba'sigooda oo baynahum dhexdooda ahaaday shadiidun waa mid darnaan badan waxa weeyaan cadaawadda iyaga dhexdooda taalla waa mid aad u darnaan badan gaalooyinku waa iska sidaasoo iyagaasaa kala cabsanaya iyagaas waa iskhilaafsan yihiin balaayada iyo fitanta dhexdooda taalla iyo kala baqa yaalla waa mid darnaan badan taxsabuhum waxaad u malaynaysaa jamiican mujtamiciina baa moodaysaa kuwa ku midaysan arrinka xagga muuqaalka markay meel joogaan ama hadlayaan ama shirayaan wax midaysan ayaa moodaysaa walxaal quluubuhumna shataa qalbiyaashooduna waa mid kala tagtagsan oo isdiidan oo iskhilaafsan weeyaan xaalkooda waa sidaas hawadoodu waa iskhilaafsanta laakiin ahlu xaqa inay cadaaweynayaan oo ay necab yihiin taa waa ka midaysan yihiin marka waxaa la rabay dadka wanaagsan iyagu dhexdooda ba'si ma yaal waa midaysan yihiin xagga muuqaalka iyo xagga qalbiga ahlu baadilkay necab yihiin oo la dagaalsan yihiin marka dadka hadda muslimiinta ah inay maaragtay sifadan dhexdooda laga helo ba'suhum baynahum shadiidun iyaga dhexdooda dhibaatada taal inay noqoto mid daran oo iyagu isku dheerdheeraynaya oo isbaabi'inaya oo isku soo maaragtay handadaya ishandadaya cadowgii iyo gaaladii oo dhex joogta ama agtooda joogta ama kuwii magaranaysaa diinta ka baxayeyna aysan u dhaqaaqaynin waa sifo aada iyo aada u dhibaato badan oo xun weeyaan daalika arrinkaasina biannahum bisababi annahum buu ahaaday iyagu waa qoomun qolo oo laa yacqiluuna aan waxba garanaynin waxay garanayaan baan jirin caqli ay ku gartaan amarka ilaahay ma laha xaalkoodu waa sidaas ka maali ladiina maaluhum iyaga tusaalahoodu ka maali ladiina kuwii tusaalahoodi oo kale weeye min qablihim iyaga hortooda ahaaday qariiban waqtan qariiban xilli dhow kuwii wax yar ka horreeyadoo kale ay la mid yihiin haddii xagga hore qariibanta lagu xiro oo aan daaquudan lagu xirin dambe maaluhum tusaalahoodu ka maali aladiina kuwii oo kale weeye oo min qablihim kuwaasoo min qablihim kuwaan hortooda ahad nimankan reer bani nadiiroo munaafiqiinta ah dulliga iyo saaridda iyo kakaxaynta laga kaxeeyey deegaankoodii waxay la mid tahay kuwii iyaga wax yar ka horreeyay oo kale dulliga ku dhacay gaaladii makaad ee reer qurayshaad wixii ku dhacay maalintii beder haziimadii jebintii la jebiyey qafaalashadii la qafaashay dulligaas iyo dulligani waa isku mid daaqu xaalay dhadhamiyeen ama daaquu waxay dhadhamiyeen wabaala amrihim amarkooda ciribtiisii xumayd weliba ayay dhadhamiyeen daaquu xaalay dhadhamiyeen wabaala amrihim suu'a caaqibati ijraamihim dembiyadii iyo xumihii ay samayn jireen adduunka ciribtaa ciribteedii ciribtaateedii xumayd bay dhedhamiyeen walahum waxaana u ahaaday cadaabun cadaabkaasoo aliimun xanuun badan ka maali shaydaani maaluhum tusaalahoodu ka maali shaydaani shaydaan tusaalihii oo kale weeye id waqti qaala shaydaan yidhi munaafiqiinta tusaalahoodu siday u dhuminayaan yahuudda munaafiqu waa balaayo badan yahuudda waa ka daranyahay oo ay dagaalka ugu boorinayaan munaafiqiintu yahuudda ay dagaalka ugu boorinayaan waa ka maali shaydaani shaydaan tusaalihii oo kale id waqti qaala shaydaan yidhi lilinsaani insaankii u yidhi insaankiibuu wuxuu u yidhi gaalka ahaa ukfur gaalow gaalow insaanow gaalow waxba ku gaari mayaan anaa ballanqaad kuu haya falamaa kafara insaankii marku gaaroobay marku gaaloobay qaala wuxuu yidhi shaydaankii innii anugu bari'un beri baan ka ahay minka adiga beri baan ka ah gaalnimadii markuu ku riday oo yidhi gaalow waxba ku gaari mayaane markuu ku hubsaday buu wuxuu yidhi innii bari'un minka beri baan ka ah innii aniguna akhaafullaha buu yidhi shaydaanku allaan ka yaabin allihii rabbalcaalamiin waa beentii ilaahayna kama baqaye waxa weeyaan waa wax inkaar qabo sida wax loo dhumiyo yaqaanaa wuxuu yidhi anigu ilaahay ciqaabkiisaan ka baqayaa marka nimankan yahuudda ah waxaa u sheekeeyey munaafiqiin gargaar bay u ballanqaadeen dagaalkiibay ku booriyeen hadhowna garabkooday ka bixeen sida shaydaankaasiba ibnu aadamka intoo u dhumiyo oo wax ugu qurqurxiyo hadhow uu uga beri noqdo shaydaanka iyo insaankan waxaa la yidhi ma waxaa looga jeedaa jinsi jinsi guud baa looga jeedaa taa waa la yidhi shaydaanka hadalka uu leeyahay innii akhaafullaaha waa istustus iyo been hadduu alla ka yaabayo amarka ilaahay buu qaadan lahaa mana caasiyeen taasina wata innii akhaafu llaha rabb alcaalamiin dee waa isagii xataa dagaalkii markii laysku soo baxay falamaa tara'aa aljamcaani labadii ciidan isku yimaadeen waa isagii ka dhinac ka istaagay oo yidhaan waxaan idin ujeedin baan ujeedaa oo beri baan idinka ah oo shaqo idinkuba lih innii akhaafu llah fa kaana caaqibatahumaa fa kaana wuxuu ahaaday caaqibatahumaa labada cirbitoodii waxay ahaatay labadee insaankii iyo shaydaankii dhumiyey ciribtoodu waxay noqotay annahumaa labadoodu inay ahaadeen fi naari naar dhexdeed khaalidayni xaaliyin kuwa ku waaraya fiihaa dhexdeeda khaalidayni wey ee khaalidiina dhihi mayse khaalidayni xaalay ku waarayaan fiihaa naartaa dhexdeeda wadalika arrinkaasina jazaau alظaalimiina kuwa daalimiinta abaalkooda weeyaan ciqaabu kulli ka daalimin faajirin muntahikin lixurumaati اllaahi waddiini daalim kasta oo faajirah ee dillaaciyaha ee ku tunta xurumaadka ilaahay iyo diinta abaalkiisi wataas munaafiqiintii iyo yahuuddii haddii tusaalayaashoodii lasoo sheegay muminiintii baa la wacdinaya inaysan kuwaasoo kala noqon yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo itaquu llaha allah ka yaabo waltandur hana fiiriso nafu nafi maa kii qadamad ay hormarsatay liqadin biri liqadin waa maalinkaas weyn nakirada iyo tanwiinta iyo waxay maalinkaas u hormarsatay camal saalixa qiyaamada ay heli lahayd ha fiiriso maalinta alle lagu horkeenayo qadan baa lagama laga soo qaada biri oo kale waa liqurbi majiihi dhowaanshihiisa soo u dhow yahay dhowaanshihiisaa dhow imaatinkiisaa dhow ilaa aayadda kale waxay ahayd suuratu naxli wamaa amru saacati ilaa ka lamxi lbasari maa qadamat liqadi waataqu llah allah ka yaabo waa la soo celceliyey lianna taqwadaasi waa wasiyat اllah lilawaliina wاlaakhiriin kuwii hore iyo kuwii dambaba dardaaranka ilaahay u dardaarmay weeyaan wataquu llaha allah ka yaabo ina allaha ilaahay khabiirun kii hoos u eg weeye bimaa tacmaluuna waxaa camal falaysa waa taqwadaasaa laysku dardaarmaya walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum ilaahay wuxuu u dardaarmay kuwii kitaabka lisiyo idinka horreeyey iyo idinkaba an itaquu llaha war ilaahay ka yaabo taasaa loo dardaarma walaa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale nasullaha alla halmaamay oo fa ansaahum ilaahayna u halmaansiiyey markaa anfusahum nafafyaalkoodii kuwii dikriga ilaahay iyo muraaqabadiisa iyo daacadiisa ka tegey oo markaa iyagiina ilaahay halmaansiiyey xuquuqdii naftooda iyo naftooda wixii maslaxad ugu jidhay inay gartaan waa dee abaalmarinoo iyaga hadday halmaameen tii rabbi ka rabay alla hadday halmaameen iyagayna naftooda tii anfici lahayd baa la halmaansiiyey ulaa'ika kuwaas hum iyaga alfaasiquuna iyaga ah kuwa faasiqiinta ah alfajaratu lkhaarijuuna faajiriin daacada ilaahay ka baxay iyaga unba ah laa yastawii maka oo masinna baa ilaahay yidhi asxaabu nnaari naarta asxaabteedu iyo wa asxaabu ljannati jannada asxaabteedu maka alashiqaa wasucadaa kuwa shaqiyaasha ah iyo kuwa sucadada ah ma ekow ma sinna asxaabu ljannati jannada asxaabteedu hum iyaga unbaa alfaa'izuun kuwa liibaanay iyaga ah oo baramoosay oo baasay iyaga weeyaan marka waaba la ogyahay dee qof kasta miyuusan ogeyn asxaabu naar iyo asxaabuuljanna inaysan sinnayn waa iyada hadda la yidhi ma sinna asxaabu nnaari wa asxaabuljannati ma eka baa la yidhi ma sinna waana la ogyahay labadaa inaysan sinnayn waxaa meesha ku jira iyadoo ay sidaa tahay baa dadkii waxaa laga celin la'yahay waddadii halaagga iyo waddadii ahlunaarka tii xumayd bay kus bay bay dadkii in badanoo ka mid a ku soconayaan markaasaa waxaa moodaa markaa xaalkooda fiirisid sidii dad aan kala garanayn inaysan asxaabunaar iyo asxaabuljanno inaysan sinnayn oo kale ay kala duwan yihiin hadday og yihiin sidaa xaqiiqo u og yihiin dee waddada wanaagsan inay raacaan bay ahayd oo lagu badbaadayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi low anzalnaa haddaan dejin lahayn haadaa kan alqur'aana ee qur-aanka ah calaa jabalin buur oo buurta caqli iyo tamyiiz loo yeelo sida hadda binu aadanka caqliga iyo tamyiista loogu yeelay la ra'aytahu jabalkaas iyo buurtaa waa arki lahay khaashican xaaluu yahay khaashicaasoo mutasadican dhambalmayo dildilaacaya muxuu la dildilaacaya min khashyat illaahina la dildilaacaya waxaa la yidhi la ra'aytahu aad ku ogaan lahayd khaashican haddaa mafcuulga dhigaysa haddii kalena aad ka xaalayso la ra'aytahu waa arki lahayd khaashican xaaluu yahay waaye khaashicaasoo mutasadican xaalo kale iyadana muxuu la dildilaacayaa min khashyat illaahi ilaahay ka yaabidiisa buurahaas haddii tamyiiz la siin lahaa oo qur-aanka kariimkaa lagu duldejin lahaa waxaa laynoo sawirayaa qur-aanka weynankiisa iyo sharaftiisa iyo qadarkiisa iyo ta'hiirkiisa iyo saamayntiisu siday u xoog badanta oo haddii buur lagula hadli lahaa iyadoo buuruhu ay yihiin wax adag oo qallafsan waxaa la arki lahaa buurtii oo dullaysan oo dildilaacaysa ilaahay cabsidiisa darteed waxaa looga jeedaa insaankiibaa waxaa waxaa lagu canaananayaa inuusan khushuucayn markuu qur-aanka akhrinayo waxaa la tusaalaynayaa insaanka in badanoo ka mid a xaalkiisu si u hooseeyo kalaamkaa ilaahay isagoo akhrinaya haya uusan isbeddelaynin buuraha haddii lagu dejin lahaana sidaasaa dhici lahayd insaanka uga owlaysan marka inuu cabsi muujiyo oo khushuuc muujiyo oo oohin muujiyo wa tilka taas baa ilaahay yidhi alamhaalu ee tusaalayaal ah nadribuhaa waanu yeelaynaa linnaasi dadkaanu yeelaynaa lacallahum waxay mudan yihiin yatafakaruuna ka yatafakaru inay fakeraan oo cibro qaataan cadamadii ilaahay baa laynoo sii sharxayaa huwa ilaahay allahu ilaahay wey laa ilaaha ilaa kalo xaq lagu caabudo mawjuud maaha ilaa huwa isaga mooyaane caalimulghaybi waxa maqan allah ku caalimkaa weeye iyo washahaadati waxa joogaba huwa ilaahay arraxmaan allah naxariis badan weeye arraxiim iyo turuda badan huwa ilaahay allaahu allah weeye alladii allahaasoo laa ilaaha ilaa hu alla soo celceli laa macbuuda waxa weeyaan bixaqin fi lwujuudi ilaa huwa almeliku ilaahay weeye allaha maaliga koonkoo dhan iska leh alquduusu ilaahay weeyaan almunazahu ilaahay kan hufanoo laga dahiray weye laga nasahay qabaa'ixda oo dhan sifaadka liito oo dhan waa subuuxun quduusun rabbulmalaa'ikati waaruux in nabiga calayhi salaatu wasalaam rukuucda iyo sujuudda ku akhrin jiray subuuxun quduusun rabbuna wrab اlmalaa'ikati wاlruux asalaamu ilaahay weeye ilaahay waa allaha salaamka ah subxaanahu wa tacaala waa du salaamati min kulli naqsin waaafa nuqsaan iyo aaf oo dhan bu ilaahay wiyaa ka nabadgalosan shaqo ku lahayn almu'minu ilaahay weeyaan allah u rumeeya rusushiisa waxa ay ka rabaan mucjizaad in laga daahiriyo gacnahooda allah u yeela ee u rumeeya weeye almu'min magac kasta intaasoo macnaa ku jira mid mid baan ka soo qaadanaynaa assalaamu almu'min ilaahay weeyaan almuhayminu ilaahay weeya allaha raqiibka xaafidka ah waardiinayo ilaalinaya wax kasta wax kasta ilaah og weeyaan alcasiizu ilaahay allaha qaadirka weeye qaalibka ah aljabbaaru ilaahay allaha qaaridda badan wey jabbaarka wax kastoo ka hooseeyaa ay iskhuduucinayaan oo isdullaynayaan alla sukadiis almutakabiru ilaahay weeyaan lahu lkibriyaa ilaahay kibriye isagaa iska leh kibriyadaasna cid kale laa'iqu maaha ilaa isaga mooyaane alkibriyaau ridaayi waalcadamatu izaari faman naazacnii fii waaxidin minhumaa qasamtuhu uma qadaftuhu fi nnaari xadiidkaas ayaa isaguna jira imaamu muslim xadiidkiisi weeye imaam axmedna waa wariyey abu daawuud iyo ibnu maajah waa wariyeen marka ilaahay baa iskale alkibriyaa walcadama dadka marka la joogo mutakabir qofka in la yidhaahdo waa sifatu damin waa cay waa qofkaani waa mutakabir haddii la yidhaahdo waa ceebaysan yahi waa qofka iskibriyo isla weyn taas ilaahay laakiin subxaana wa tacaala saraynoo dhan iyo alkibriyaa dhammaanteed isagaa iska leh subxaan allahi ilaahay hufnaantiisa nasanaantiisa nasahidiisa camaa sheega yushrikuuna ay gu shari yeelayaan ilaahay baa tanazaha allahu wataqadasa ilaahay baa ka nasahnaaday waxay ugu shari yeelayaan huwa ilaahay allah wey alkhaaliqu wey ilaahay kan khaaliqa wey wax ka soo abuura albaariu kana haysiiyey wey waa isku macno dhow yihiin alkhaaliq albaari almusawiru ilaahay kan sawiray wey almubdic bay ka dhigantay ashkaash yaa siduu rabay allah ku soo saaray waa huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa lahu ilaahay waxaa u ahaaday alasmaau magacyaal alxusnaa ee wanwanaagsane wanaag badan yusabixu waxaa u tasbiixsanaya lahu ilaahay waxaa nasahaya maa fi samaawaati samaawaadka dhexdooda waxa ahaaday iyo walardi ardooyinka waxa ahaaday kuwa waxaa weeyaan bilisaani alxaal xaalkooda sida ka muuqata sidaasay ku nasahayaan kuwa waa lisaanulmaqaal wayba ku dhawaaqayaan markaa suuradda waxaa lagu khatimayaa wixii lagu bilaabay oo kale oo nasahidda ilaahay subxaanahu wa tacaala wa huwa ilaahayna subxaanahu wa tacaala alcasiizu ilaahay weeyaan ilaahay waa midka casiiska ah ee qaalibkaa weeye alxakiimu ilaahay fii khalqihi wa suncihi shay kasta meesha u laa'iqa ah ilaahay midka dhiga kaa weeyaan subxaanahu wa tacaala darsigeennu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab